haddaa isku aragtid sidoo kale salfudeed aada u fara badan ay yar tahay inaad foojignaa tusaaloo kale haddii aad buug u fariisatid ee aada akhrinaysid in adiga oo buuggaa dul fadhiyo aadan buuggaa la joogin laakiin meel kale aad ka fikiraysid meel kale aad ku maqan tahay wax kale ay ku cadyihiin oo adiga oo dhan maxay aadan joogin ee maqana jooga aad tahay asalaamu calaykum waraxmatulla barakaatu cana wanaagsan daawadayaal meel kastoo ad iga daawanaysaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan jimco wanaagsan maanta waa maalin jimco ah jimco kasta waxaan idin soo gudbiyaa anigoo markaasi ka jawaabayo su-aalaha ugu badan ee isbuucaasee la isoo weydiiyey ama asxaabta ku xiran cashiradeyda su-aalaha isoo weydiiyeen iyo waxyaalaha aan isleeyahay bulshada u baahan tahay si markaasi su-aalahaasi si guud aan uga wada jawaabo dad badan oo su-aalaha qabo ama taa mid lamid ah ay haysato ay uga faa'iideystaan sidaa darteed kusoo dhow maanta si aad uga faaideyst su-aalahaasi ama mawduuca aan ka hadli doono mawduuca maanta aan ka hadlayo wuxuu yahay waxaa la yiraahdo a d h d a d h d inta badan waxaa laga yaabaa in aad maqashaan caruurta ama caruurta yararka ah ayuu xanuunkan ku dhacaa ama xanuunka la yiraahdo a d h d mawduuca aan ka hadlaya marka wuxuu quseeyaa dhinaca psychologiga ayaan ka hadlaynaa maanta ama badanaa waxyaalaha aan dhinaca psychologiga aniga soo qaata waxaa weeyaan qeybta personality tradeka iyo sidoo kale emotionka labadaas ayaan inta badan xooga saaraa maanta markaa mawduuca waxaan kusoo qaadan doonaa astaamaha ama waxyaalaha lagu garto qofka in uu hayo ama uu dareemayo a d h d waxaa jirto caruuro aada u fara badan oo marka baaritaano lagu sameeyo la yiraahdo waxay qabaan a d h d norwejiga waxaa lagu yiraahdaa adahooda waa loosoo gaabiya adahooda ayaa loosoo gaabiya laakiin english markay noqoto waxaa la yiraahdaa a d h d markaad maqashaan markaa xanuunkaas markiiba waxaa kugu soo dhacay ilmaha laakiin waxaad ogaataan sidoo kale dadka waaweyna in ay leeyihiin dareemayaasha noocaas ah marka si loo eego waxaa lagu tilmaamaa inuusan xanuun ahayn a d h d ga micno ahaan maxaa loo soo gaabiyaa xarfahaasi ama si aad u ogaataan a waxaa loo soo gaabiyaa attention foojignaan d waxaa loo soo gaabiyaa deficit yaraan h waxaa loo soo gaabiyaa hypoactives oo ah salfudeed d waxaa loo soo gaabiyaa disorder oo ah qaldanaan waxaa marka iska agdhow labada xanuun ee lagu sheego inay yihiin a d h d iyo a d d labadooda marka aad bay isugu dhow yihiin inta badan dadka soomaalidana aaday ugu badan yihiin gaar ahaan wiilasha ayaa ku badan baaritaano waxaa jiro sanado badan lagu hayay noocaani dareenka ah ee qofka baniaadamka uu la noolyahay ama caruurnimada ha ku dhacdo ama qofku isagoo uu weyn ha ku dhacdo laakiin inta badan caruurnimada ayay ka timaada ayaa laleeyahay ay leeyihiin cilmi baarayaasha maxaa loo soo gaabiyaa marka af soomaali ahaan foojignaan yaraan waa attentionka oo yar ama daciif ah qofka inuusan lahayn concentration ama attentionkiisa ama foojignaantiisa ama xaadir ahaashihiisa inaysan joogin ee qofka mar walba uu yahay qof maqan oo ordaya oo wax kale ka fikiraya oo waxa agagaarkiisa aan fiirinayn astaamaha lagu garta waxaa kamid ah inuu qofka uu leeyahay inuu foojignaan lahayn inuu qofka uu ku yaryahay maxayd waxaa la dhaho inuu qofka qofka kale eego indhihiisa eega markuu hadlayo ama uu dhageysto way ku yaraanaysaa hyperactiveka marka laga hadlayo ama hyperactiveka salfudeed aada u fara badan inuu qofka xagga ku dhaca xagga ku dhacay waxaan tuuray alaanta jibinaya wuxuu rabta qabana uusan san lahayn iyo qeybta ugu dambeysa oo d ay kasoo qaateen disorder qaldanaan macnaha qofka waxbaa ka qaldan ayaa laleeyahay laakiin dhinaca kale dhaqaatiirta ku takhasusay qeybtani waxay leeyihiin ama ay cadeynayaan inuusan cudur ahayn laakiin uu yahay trade ama dabeecad ay tahay oo kamid a dabeecadaha qofka ilaah uu siiy subxaana watacaala inay tahay taasoo ah qofka wax uu ku fiican yahay inay tahay waxyaala uu dadka kale kaga duwan yahay foojignaan la-aantaasi waxaa keenaya maskaxda macnaha qeybta maskaxda ee qofka qofka biniaadamka ile maskaxda laga maamulaa inay diiradda ay meel saareyso maskaxda so waxyaalahaas dhan markaan kasoo tagno waxa maanta aan ka hadlaya ma aha inaan aniga idin le waad isdaaweyneysan dhakhtaraad noqon idin noqonaya laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay haddii aad dareemeysid waxyaalahaasi ama aada la nooshahay ama aad haysatid ilmo la nool ee aada hooyo ta ama aabe tahay waali tahay ilmo la nool aada haysatid xanuunka maxaa la dhahaa a d d ga ah ama a d h d ga ah tus waxaan ku siin doonaa waxyaalo kuu fududeen doono ama qaab kuu fududeen doona in maalintaada aad yeelatid foojignaan iyo deganaan inaad yeelatid sababta waxa weyaan waxaana wuxuu la shaqeynayaa fiilinkaada emooshanadaada iyo dareemahaada ayuu la shaqeynayaa aniga idin la hadlaayo maan ogeyn aniga yaraanteed inaan qabo xanuunkaasi waan la noolaa waan yaraa yaraanta waan ku qabay ilaa haddana waan leeyahay laakiin markii aan ogaada ee aan bartay ee sida aan nafteyda ula dhaqmi lahay aan bartay waa marka uu ii noqda wax caadi ah ee aan dhaqsa la iga dareemi karin dadka kale laga yaaba inaysan iga dareemi karin laakiin mararka qaar waxaad arkaysaa in weli astaamo kamid ah aan leeyahay marka ay si noqoto laakiin waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid aniga ma dareemaya waxaasi ma qabaa dad badan oo waaweyn ee hadda la nool ayaa jira oo qabo waana wax fiican inaad qabtid ma aha wax xun dabeecadaha dadka ayay kamid yihiin dadka haddaad aragteen qof baa dabeecad aada u degan leh ee xasiloon qof baa dabeecadiisa ama fudfudeed u dhashay ee fudud daf daf daf daf badan qofbaa aanba jawaabinba marka lala hadlo dadkan dabeecadahaasi aad aragteen ama shaksiyadahaas faraha badan ee dadka ay leeyihiin waa wax rabaani ah waxaana loogu talagalay qof kasta traidkiisa ama dabeecadiisa in si ay ula falgasho dadka kale taa marka inaan fahanaa ayaa muhiim ah ee haddii aan dabeecadahaasi leenahay si micno leh ee caafimaad qabta aan ula noolaano dabeecadahaasi ilahay una sii subxaana watacaala ee aan leenahay ee aan dadka kale kaga duwanahay haddaba waxyaalaha ugu muhiimsan ee haddii aad isku aragtid inaad leedahay foojignaan la-aan inaad leedahay fara badan inay foojigankaada ay yar tahay inaad foojignaa tusaaloo kale haddii aad buug u fariisatid ee aad akhrinaysid in adiga oo buuggaa dul fadhiyo aadan buuggaa la joogin laakiin meel kale aad ka fikiraysid meel kale aad ku maqan tahay wax kale ay ku cadyihiin oo adiga oo dhan maxay aadan joogin ee maqana jooga aad tahay haddaa isku aragtid sidoo kale salfudeed aada u fara badan wax kasto aad doonaysa inay hadda kuu qabsamaan hadda inay sameysmaan hadda inaad yeeshid in waxba aadan sugi karin dadka waxbay sugaan waqtigay qaataan waqti aadan qaadan karin aad doonaysa wax alaala waxaad maqashay hadda inaad heshid wax alaala waxaad maqashay hadda inaad qabatid inay ku dhibayso inaad cabaar meel fadhidid oo aad deganaan keligaasi conscience leh aad ku fadhidid hadday ku dhibayso oo aad aad u salfudu tahay oo aad wax walba adoo mar hore gacanta la galay ee sameeyey aad arkaysid waa qaybtan harbor harbor activeka ayay kamid tahay oo ah in salfudeed fara badan aada leedahay islamarkaana aad isleedahay waxbaa iga qaldan attentionkayga wuu maqan yahay ma iskontarooli karin ma xakameyn karin hadallada goor aan ka jawaabay horta ma ogaan karin su-aalaha la i weydi dhrdhrdhr qalad i sax macnaha kontaroolka ayaa kaa maqan inta badanna waa wax iska caadi ah uma aragna anaga wax xanuun ah haddana dhinaca kale waxaan u baahannahay si caafimaad qabta inaan ula noolaan haddii aad isku aragtay markaa dhammaan astaamahaasi ama dareemahaasi aada leedahay emotionkaada uu sidaas yahay maxaa tala ah ama maxaad sameyn kartaa ayaan kula wadaagayaa waxa ugu muhiimsan ama qodobka koowaad ee marka ugu horeyso lagaa rabo waxay tahay waxaad ogaataa ee aad markiiba qabsataa horta qofka sida subaxiisa uu ku bilowda ayuu maalintiisa ahaanaya subaxaada ama aroortaada haday deganaan ku bilaabato maalintaado dhan saameynay ku yeelanaysaa subaxaada ama aroortaada hore hadday ku bilaabato xanaaq caro degdeg salfudeed iyo wax lamid haday ku bilaabato maalintaado dhan sidaasay ahaanaysaa waayo diiradda ayaa kaa lumaysa foojignaanta ayaa kaa lumayso laakiin markaa subaxaada hore halka saaca subaxnimo hore aad noqotid aad ku dhaqaaqdid ama aad ku dadaashisaad maalintaada ku foojignaan laheyd ama aad ku deganaan laheyd inta kale maalintana way ku anfacaysaa haddaba markaa si aad ku deganaatid maalintaadana ay kuu noqoto maalin aad foojigan tahay ee aad xaadir tahay maxaan u baahanahay habeenkii marka aad seexanayso fiidkii intaad seexanin ka hor waxaad qorata waxaad qaadataa buug iyo qalin waxaad qorataa waxyaalaha beri aad qabanaysid taas waxay kuu fududeynaysaa subaxaada inayd ku bilowdad subax degan inaad ku bilowd ee aad og tahay waxaad qaban lahayd maadaama ay kuga adag tahay foojignaantii maadaama salfudeed badan aad leedahay maadaama aadan wax badan sugi karin maadaama waxaa laga yaabaa maalintii toban meel oo aan lagu dirsanin inaad faraxla gashid waxyaalo badan ee ku yaala inaad ka tagtid ayaa laga yaabaa fudeedkaa dartiis sidaa darteed habeenkii qorshaha beri samayso waxaa qorataa toban shay afar shay shan shay wixii aad qaban lahayd habeenkaas ma ee berito aad qaban lahayd qoro subaxa markaa soo toosid marka lix su-aalood ayaad isweydiinaysaa lixdan su-aalood subaxii aroortii markaad salaadaada dukatay ee aad ducaysato kadib buugga soo qaado qalin soo qaado ilaa aad caadadan kala qabsanaysa waa inaad everyday samaysaa waayo waxaa rabtaa deganaanta maalintaada inaad ka shaqaysid foojignaanta maalintaada inaad ka shaqaysid xaadir ahaashaha maalintaada inaad ka shaqaysid isla joogidda maalintaada inaad ka shaqaysa ayaad doonaysaa sidaa darteed maalmaha ugu horeysa way kuga adkaanaysaa inaad si joogto ah aad xaadir u ahaatid oo attentionkaada aad soo celisid si markaa caadadan aad ula qabsatid waxaan u baahannahay lixdan su-aalood inaad isweydiisid subax kasto adiga oo qoraal sameynaya su-aasha ugu horeysa ee aad boga ku qoraysa subaxii markaad soo toosto waxay tahay maxaan dareemayaa emotionally saaki emotionally waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dareemayaasha jirkaada ah sida xanuun haddii aad dareemaysid cabsi haddii aad dareemaysid xanaaq haddii aad dareemaysid dib u dhigasho iyo culeys iyo caajis haddii aad dareemaysid waxyaalahaasi dareemayaasha ah ee emotionka ah ee aad dareemaysid subixii adiga oo degan waxaad weydiinaysaa maxaa emotion ah ee dareemo ah ee saaka aan dareemaya marka aad maqashid ama jirkaada uu kusii jawaab ah waxaasaan dareemayaa tusaalo kale cabsi ayaad dareemaysaa maxaan ka cabsanayaa isweydii saaka maxaan ka cabsanayaa waxaan ka cabsanayaa imtixaanka inaan ku dhaco taasoo micnaheeda ah waxaad ka welweleysaa waxaan weli la gaarin oo ah imtixaanka soo socdo waxaa qorataa marka imtixaankaasi lama gaarin waqtigiisa ayaan sugayaa inaan hadda ka welwelo uma baahne keli inaan cashirka aqriya ayaan u baahana sidoo kale waxaan dareemayaa in aan shalaynayo ama regret wax laaan sameynay maxaan ka shalaynayaa wixii shalay aan sameeyey ama xalay aan sameeyey ama qof la dagaashiya ama qof u careysanada ama wax adiga aad samaysay ee naftaada ay ka shalaynayso ayaad ka shalaynaysaa taas micnaheeda waxa weyaan wixii lasoo dhaafay ayaad ka welweleysaa ood ku mashquulsan tahay sii daa markaa waxaad tirahdaa taasi way tagtay way dhacday inaan ka mashquulo ama ka cabsada uma baahni markaad dareemahaada sidaa u kala gurtid ee aad kala qoftid waxaa kuu fududaanayso maalintaada inay maskaxdaada diiradeeda iyo foojignaanteeda ay ku hagaagto sidoo kale haddii ilmo qaba aad haysatid ama d h dhiga ilmo qaba haddii aad haysatid sidoo kale subaxii la falgal ee weydiiyi waxyaalaha uu rabo waxyaalaha uu dareemayo subaxii ka farxi ilmahaada la sheekeyso inta aad iskoolka u dirin su-aasha labaad ee aad isweydiinaysa islamarkaana aad qoraysa waxaweye maxaan dareemayaa mentally saak mentaliga emotionka way ka duwan tahay emotionka waxaa la dhahaa dareemayaasha aad dareemaysid ee fiilinka ah ee uu kamid yahay xanuunka ee ay kamid tahay maxay aheeday cabsida ee ay kamid tahay naxdinta shalaytada murugada iyo wixii lamid ah laakiin mentaliga waxaa la yidhaahdaa in aad isla joogin oo aada maqan tahay in aad kontarooli karin attentionkaada ama meesha aad joogta aadan xaadir ku noqon karin waa qeybta mentaliga weyaan oo dhaqaaqayo soo haddii aad dareemayso inaad maanta mentally maqan tahay oo maskaxdaada aysan joogin oo marka aad hadlaysid aadan joogin oo marka aad wax akrinaysid aada maqan tahay maxaa maskaxda iiga dhacay waa inaad weydisaa waxaad ku maqan tahay waa inaad ogaataa markaad isweydiisa waxaad arkaysaa inaad ku maqan tahay sida qeybtii hore aad u dareemaysa wixii shala tegay wixii dhacay ama kiiskii dhacay inaad ku maqan tahay oo emotionkii aad ka dareemayso mentaligana aad ku maqan tahay waxaa la rabaa marka inaad mentaliga kasoo celisid wixii shala tagay ama inaad ku maqnaatid imtixaankii dhacay inaad kasoo celiso ee mentali aad hadda soo xaadirisid ayaa la rabaa oo aad tirahdid hadda waa subax wixii shala dhacay way tageen way dhammaadeen inaan joogana macquul ma aha waayo markay dhacayeen hadda ayay ahayd waxa soo socda imtixaankan ka baqaya weli lama gaarin markuu dhacayo markay hadda taha ayuu dhacaya inaad kasoo laabatid marka maxaa noqonaya maxaa imaanaya inaad mentally xaadir noqotid emotionna dareenka aad sii daysid oo aad xaadir noqotid oo fuujignaantaada sal ay yeelato oo salfudeedkiina sal aad yeelato aadan noqonin qof fudfudud aadan noqonina maalintaada ay deganaato dareemahaada ay deganaadaan ayaad imaanayso su-aal saddexaad isweydiinaysa waxaa maxaan dareemayaa spiritually spiritually waxaa la dhahdaa qeybtan ruuxda ah ruuxda maxaan ka dareemayaa ruuxda mentaliga way ka duwan tahay mentally waa qeybtii mindka ama maskaxdii laakiin ruuxda waa naftii ruuxdii ruuxda mar walba dareemaheeda waa ilaahay ku xirnaashaha maxaad dareemaysaa ilaahay agtiisa ma ku xiran tahay cabsida ilaahay ma kugu weyn tahay second kasto maanta raxmadda iyo naxariista iyo wax kastoo aad samaynayso ilaahay dartiis ma u samaynaysaa maanta ma og tahay inuu ilaahay ku daalacanayo macnaha cabsida ilaahay ma kugu sawiran tahay second kasto in labadaada garbood ay saaran yihiin laba malaa'ig ee waxa aad sheegayso iyo waxa aad samaynaysidba laguu qoray macnaha marka aad spiritual aan ka hadlayno waxaad usoo noqonaysaa adiga si buuxda ee full attention ilaahay hortiisa adiga oo fadhiyo ayaad usoo noqonaysaa maxaa imaanaya markaa inaad xaadir ahaatid oo aad foojignaan la-aantii iyo deganaan la-aantii iyo salfadeedkii inaad kasoo noqotid oo aad noqotid aad maxay ahayd qirtid inaad tahay adoon ilaahay leeyahay ilaahay daalacanayo ee wax wanaagsan iyo iimaan wanaagsan inaad la timaadid marka aad subax kasta sidaa samaysid ama salaad kastae aad dukato aad sidaa samaysid waxaa kuu fududaanayo inaad deganaatid foojignaatid maalintaadana ay ku noqoto maalin xasiloon ee aadan welweleynin wixii lasoo dhaafay ee aadan ka welweleynin waxaan la gaarin su-aasha afraad ee aad isweydiinaysa subaxii islamarkaana aad qoraysa waxaa weeyaan maxaan dareemayaa fiisikale jirkii ayaa soo haray mentale iyo emotionale waxaan ka hadlayna qaybta qarsoon spiritual waxaan ka hadlayna qaybta ruuxa ah hadda waxaan usoo dhaadhacaynaa qaybta jirka caadiga ah ee gacmaha lugaha madaxa aad arkaysaan leh qaybtani fisicaliga xanuunka marka aad dareemaysid wuxuu saameyn ku yeeshtaa qaybta mantaliga iyo qaybta kale ee labaad ee emotionka intaba saameyn ayuu ku yeeshtaa iyo spiritual so marka hadda waxaad u dhaadhacaysaa ma xanuun baan dareemayaa gacan miya ay xanuunayso lug miya ay xanuunayso madax miya ay xanuun xagee ay xanuunayso so xanuunka naftirkiisa wuxuu noqonayaa qayb emotion ka mid ah haddana jirka aad ka dareemaysa so jirka maxaan ka dareemayaa waa inaad la socoto xanuunadaada oo aad tiraahdaa maxay ku dhaceen xanuunka maxaa keenay muxuu ku salaysan yahay goormuu bilowday maxaan u malaynayaa haddii xanuun aad dareemaysa cabsi inuu ama welwel kugu beerayo dhakhtarkaada la kaasho dhakhtar u tag isdaawey haddii kale soo ma aha maskaxdaada ka fudude xanuunka jirkaada ku haayo waayo xanuunka jirka haayo wuxuu kaa cuslaynayaa maskaxda sidoo kale emotionadii ayaa dureyraya waxaad samaynaysaa marka waxaa kugu dhacaya emotion bleedna waxa lahaa kugu dhacay waa waxyaalaha qofka marka foojignaanta ka qaada ee inuu qofka maqan yahay keeno so la soco subax kasta dareemaha jirkaada iyo waxa kusoo kordhay adiga oo falanqeynayo su-aasha shanaad aad isweydiinaysa waxaa maxaan dareemayaa financially waxaa jirto sidoo kale in dhaqaala la-aan hadday ku hayso lacag la-aan hadday ku hayso inaad iyadana aada welwashid oo qeyb kamid foojignaan la-aanta ay keento welwelkaasi wuxuu abuurayaa in aad maskaxdaada aysan degnayn anxiety inaad yeelatid stress inaad yeelatid waxaaso dhan waxaa abuuray lacagta ama dhaqaalaha ama financial problemka hadduu ku haysto so haddii financial problem aad dareemayso subax kasta waa inaad ogaata oo tirahaa alxamdulilah waxa aan haysto horta ilaah ii baraakeeyo haddaan waxhaysanin ilaah baa wax isiinayo laakiin maxaas tilaaba ah een qaadi karaa si aan aniga dhaqaalo ku sameeyo yaa iga caawin kara falanqee kadibna qoro xalalka ama xaluusha kuusoo baxdo waxaad ka fududaynaysaa markaa maskaxdii culeyskii iyo dareemayaashii dureeri lahaa ee emotionka ayaad fududaynaysaa maalintaadana waxay noqonaysaa maalin qurux badan lix waxaad is weydiisaa maxaan dareemayaa relationship xiriirkayga maxaa ka qaldan mararka qaar waxaa dhacdo emotionkaasi ama foojigla-aanta ama dareemaha badan ee dureerayo inay keento xiriirka qoyskaada hadday noqon lahayd xaaskaada iyo adiga wax idinka dhexeey saygaada iyo adiga wax idinka dhexeey adiga caruurtaada wax idinka dhexeey dagaalka qaylida maamulka guriga hadalka ixtiraam la-aanta isku dhaca khilaafaadka waxyaalahaasoo dhan waxay keenaan in emotionkaada u dareero stress uu kugu dhaco anxiety joogta aad yeelatid islamarkaana ay qeyb ka noqoto in xanuunkii uu kugu siyaada oo ahaa a d h dhiiga waxaan markaa rabnaa annaga si caadi ah inaan nolosha ula qabsano oo aan isu daaweyno inagoonan maxay aheeday dhakhtar u tegin ama aanan ka dabalaaban la welwelin xanuunsan ama xanuunsan yahay aanan dhehi inaan wixii dhayla u daaweyna ayaan rabnaa so waxaan rabaa relationshipkaada falanqee haddii xalay aada odaygaada isku dhacdeen waxaad tiraahdaa maxaa keena inaan isku dhacno qaladkama anigaa lahaa xaggey wax ka yimaadeen sideen wax u badeli karaa ma xiriirkeyga maxaa ku dhacay ma anay wax iga qaldiyin ma isagay wax ka qaldiyin hadday qaldiyin sidee lagu xalin karaa hadda wixii dhacay sidee mar kale oga foojignaan karaa inay qaladkaasi dhicin haddii wax kaa dhaceen qalad kaa dhaceen raaligelin ku samee qofkii dib u celi waxaad tiraahdaa waxaas ayaa dhacay iga raali aho xiriirkaada isku day mar walba inaad wanaajisid oo aad gudahaada ka shaqaysid marka emotionkaada uu degan yahay mentally aad xaadir tahay dadka kale badanaa iskuma dhacaysaan waayo waxaa tahay qof gudihiisa ee farxad kasoo baxayso oo self awareness leh banaankiisa waxa u baxaayo wax caafimaadla ayay noqonaya so falanqee maalin kasta relationshipka adiga iyo naftaada relationshipka ama xiriirka aad la leedahay adiga iyo qoyskaada caruurtaada saygaada haddii nin rag aad tahay sidoo kale xaaskaada wax idinka dhexay xiriir ah si dhayle subax kasto abdheed garee maskaxda waa sida kombyuutarka kombyuutarkaad haddaan abdheed garaynin culeys ayuu noqonayaa maskaxda culeys ayay noqotaa so everyday isku day inaad abdheed garaysid oo aad qortid subaxi hore intaadan maalintii la qabsan lixdan su-aalood haddii subax kasta aad isweydiiso adigoo qoraayo waxaa hubaal ah noloshaada oo dhan inay isbedeleyso gudahaada waxaa kasoo baxa inay noqonayaan nabad sida aad dadka ula hadlayso sida aad dadka ula dhaqmayso qaababka adiga naftaada aad u adeegsanayso waxay qayb weyn ka qaadan doontaa caafimaadkaada bulsho la dhaqankaada wax soo saarkaada dhaqaalo sameyntaada dad badan lacagay raadiyaan dhaqaalo sideen ku sameeyaa laakiin dhaqaalo sameynta waxaa ka horeysa inaad subax kastoo caadooyinkaani dejinta ah aada yeelatid si maalintaaday u deganaato waxaa qurux badnaanaysa marka habdhaqanka iyo dadka saad ula dhaqmaysid haddaba daawade intaan haddii aad samaysid waxaa hubaal ah noloshaada inay isbedeli doonto marka ugu horeysa way kuga adkaanaysaa culeys ayay kugu noqonaysaa laakiin marka aad everyday aad qortid culeys kastoo ku haysa wuu kaa degaya maalmaha dambe adiga oo faraxsan ayaad qoraysaa adiga oo faraxsan oo quslaya ayaad naftaada subax kasta su-aalahan weydiinaysaa laakiin talada aan ku siinayo waxay tahay anigana aan sameeyey ardaydayda aan siiyo cashiradana aan si dhayli ah marka ay u sameeyeen noloshooda ay u bedelantay isbedel weyn ay ku arkeen in aad sameysid labaatan iyo kow casho ilaa bil markii intaa ka dambaysid bil wixii ka dambeeya inaad hadhow caadiyan adigoo aan qorin aad su-aalahan isweydiin karto aad ka jawaabi karto subax kasto laakiin marka ugu horeyso waa inaad qortaa waaye way kugu adkaanaysaa inaad fadhiisid oo aad intaas su-aalo isweydiisid adigoo ka jawaabay dareemahaadana kala guraaya ee kala qofaaya sidaa darteed saddexda isbuuc ilaa afarta isbuuca ugu horeysa everyday hal maalina ha baajinin everyday su-aalahan isweydii wixii intaa ka dambeeyo su-aalaha waxaad isweydiin kartaa adiga oo salliga aad ku dukata fadhiyo ayaad su-aalahan isweydiin kartaa markaad ducaysatid kadibna maalintaada aad abdheed garayn kartaa waxaan rajeynayaa haddii aad raacdid istraatiijadan inaad insha allah isbedel noloshaada ku arki doontid haddii aad cusub tahay ee markii ugu horeysay aad soo booqatay youtube janaalkayga iyo facebookga iyo sidoo kale baraha kale bulshada aan ku leeyahay soo dhawow subscribe iyo follow dheh si aad uga faa'iidaysatid oo cashiradan oo kale aad u heshid aad baan kuu salaamayaa jimco wanaagsan